wayukrahu waxaa la karahaystaa tajsiisu lqabri qabriga nuuradayntiisa ayaa la karahaystaa iyo walbinaacu dhis iyo walkitaabatu calayhi in wax lagu qoro walow buniya haddii la dhiso fii maqbaratin xabaalo dhexdood musabbalatin oo loogu talagalay wax aasun hudima waa la duminayaa dhiskaa waxau yihi sheekhu waxa karaahiye ah tajsiisu lqabri qabriga in la nuuradeeyo oo la caddeeyaa waa karaahiyo walbinaa in la dhisaana ayana waa karaahiyo oo ama isaga un la dhis ama quba loo qudbad loo sameeyo ama guri loo sameeyo ama masaajid waa yani mid aan la ogolayn weeye maxaa yeele xadiida saxiixa ayaa lagu nahiyo rasuulku sala allahu alay slam uu ku diiday yacni wax sharcigu meel uu ka abbaaray oo kitaab waliba inoo sheegayo ayuunbay dad ku meeraysanayaan oy camal ka dhiganayaan xadiidka rasuulka sala allahu alay slam si cad buu ugu diiday qubuurta in la dhiso in la nuuradeeyo waa kaa fiqigeeni shaaficiye iyo minhaajkii aynu weligeen soo haysanina isna sidaa u xusaya ee isna u diidaya caliy bn abi aalibna wuxuu ku yidhi nin saxaabiya oo abilhayaaj la odhan jiray ayaa wuxu uhi waar ma kuu diraa oo shaqo ma kaaga dhigaa wixii rasuulku sal l shaqa iga dhigay caliy bn abi aalib baa leh waxa weeyaan bui inaad soo marin qabri la dheeraysiiyey ilaa inaad dhulka la sinta mooyaane inaanad markaa tasaawir iyo wax meele la suda inaanad soo marin ilaa inaad markaa iyagana baabiisa mooyaane shaqadaas ayaa rasuulkiisu yidhi kaba shaqeeba iminka qaar baad meelaha ku arkaysaa taadidkeed uu shaydaan shaqo uga dhigay qaar dadka xoolo ka ururinayooo dabeedna ku wareegayo un xawaaladoo meelahaas u dhisaya miday lahaayeen iyo miday dad kale leeyihinba ku bixinaya un xawaal say u dhisi lahaayeen waa shaqo shaydaan weeyaan waxau yidhi haddii la dhiso maqbara musabbala musabbala bimacnaa waxa weeye waata ay dadkaa beledkaa degeni ay caadada u tahay inay meeshaasun ku aastaan ama loo waqfiyey ee masalan qof uu iibiyey uu yihi dadka un ha lagu aaso meelaha noocaas ah haddii la dhiso ayada hudima buu yidhi waa la duminayaa dhismaha maxaa yeele dadkii ayuu celiidyayaa waxa uu ka dhisa ama qubahaata ama gurihaata ama masjihaata buu kitaabku leeyahay wayundabu waxaa la suneeyaa an yurasha in la rusheeyo alqabru qabrigii ayaa la suneeya bimayn biyo lagu rusheeyo wa yuudac caleyh in la dhiga xasan qururux in la dhigo dushiisa ayaa la suneeya wa cinda ra'sihi madaxiisa agdiisana xajarun baa la dhiga aw khashabatun ama loox wa jamcul aqaaribi aqaaribta in lagu kulmiyo fii mawdicin meel qura in lagu kulmiyaana waa fiican tahay waxau leeyahay sheekhu waxa sunno ah in qabriga la rusheeyo oo biyo lagu rusheeyo maxaa yeele rasuulku sala allahu alay wasalam dee sidaas ayuu ku sameeyey baa la yidhi inankiisa ibraahim qabrigiisii sida abu daawuud uu wariyey inkastoo yacni marasiishiisa uu ku wariyey yani si dee meydkeena waxa loogu qaboojiyo isla markaa iyo tafaa'ul naxariis ahaaneed loogu tafaa'ulayo ayaa loo horsheynaya waxa markaa sunnaha iyadana in la dhigo qabrigii in qururux iyo dhagxaan waxoogaya in lagu ururiyaana ayana waa fiican tahay waxaa kaloo markaa sunnaha in la dhigo madaxiisa agtiisa dhagax ama loox in la dhigo ayayna la suneeyay maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam cuhmaan ibnu madcuun yacni halkii madaxiisa ku beegnayd wuxuu dhigay sakra waxaana ku calaamadinayaa buu idhi qabriga walaalkay waxaa kaloo iyadana la suneeyaa in aqaaribtii meydka meel qudhaa lagu wada kulmiyo si markaa qofkii saa'irka ahaa iyo dee soo siyaaranaya ay ugu wada fudaato in dadkiis xigayba meel loogu ururiyo ayaa wanaagsan wa ziyaaratulqubuuri qubuurta booqashadoodu wa ziyaaratulqubuuri ayaa la suneeyaa lirijaali raggi ayaa loo suneeya wa tukrahu linnisaai dumarkiina waa loo karaahaystaa wa qiila waxaa leeyahy taxrumu waa xaaraan dumarka xaggooda wa qiila waxaa la yidhi tubaaxu may waa la banneeya wa yusallimu waa salaamaya azaa'iru qofkii ziyaaranayay wa yaqra'u waa akrinaya qur-aan wuxuu fudaaday wa yadcuu waana u ducaynayaa waxau idhi sheekhu qubuurta booqashadeeda ayaa la sunneeyaa ragga ayaa loo sunneeyaa maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur waxaan mid idin diiday qubuurta inaad booqataan fazuuruuha buuhi imika booqda oo markii hore wuxuu ziyaarada qubuurta u diiday dee dadku waa islaamnimada ayaa waktigoodu iskaga dhowaa sharaaicda islaamkuna aada ugumay caddaanin inta waxyaalihii ay waktigii jaahiliya ku samayn jireen ay ku sameeyaan darteed ayuu uga nahiyey markaa iminka siyaarta buu yidhi waxaa laga helayana rasuulka sala alla alay sl ayaa inoo sheegay fa innahaa tudakirukum alaakhira ama almowt aakhira ayay idin xasuusinaysaa ama mowt bay idin xasuusinaysaa adduunyada ayay idinka saahidinaysaa waa ka soo dhergaysaan oo waxbaa ka soo helaysaan ma odhan rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ihi aakhiro ayay idin xasuusinaysaa iyo dhimashada adduunyadana way idinka saahidinaysaa dee ayagaa dadka hallaa ku jireena in loo duceeyo oo ilaahay loo baryo ayaa iyadana loogu tegayaa wax kaloo aan intaa ahayn oo laga soo helayo oo loo doonanaya ma jirto waana la karaahiysaa buhi ziyaarada ayaga dumarka ayaa loo karaahiyeystaa inay qubuurta ziyaartaan dumarku ayaga waa karaahiyo maxaa yeelay dee inay ooyaan oo ay qayliyaan ayaa laga yaabaa xaaraanna maaha bay yidhahdeen oo gabadha ayaa rasuulku sal lla ly slam maray ka oyeysaa ilmo yaroo ay dhashay markaasuu yihi ilaahay ka boqo oo iska sabir ayuu yidhi haddii ay xaaraan tahay ka dulkacbu odhan lahaa bay yidhahdeen culimmadu ma odhani markaa sabir oo ilaahay ka baqaayuun buu yidhi qayl baa isagu wuxuu leeyahay taxrumu maya waa xaaraan oo axaadiis baaba naclad ayada ku soo aroortay ina allo wiil rasul alla halca kuwa qubuurta ziyaarta waxay leeyihin markaa de waa kuwa waxyaalaha xumaanta kula imanaye qiil baa wuxuu leeyahay maya waa iska mubaaxo yani wax dembina karaami ajine karaami ayaa ha iska tagaan haddaba markaa uu booqdo wa yusallimu waa salaamayaa buu ihi qofkii zaa'irka ahaa qubuurtii dadkii ku jiray ee muslimiinta ahaa ayuu salaamaya oo assalaamu calaa ahli diyaar min almuuminiina waalmuslimiin wa innaa in shaa allah bikum laaxiquun as'al allah lana walakum alcaafiya saas ayuu odhanaya ama wuxuu odhanaya assalaamu calaykum daara qowmi lmu'miniin wa innaa in shaa allah bikum laaxiquun sida uu muslim wariyey saas ayuu odhanaya rasuulku sala allahu alay wasalam intaa dhaha ayuu ina yidhi isaguna intaas odhan jiray dadkana intaas ayuu faray annaga idinkaba caafiya ayaan idiin weydiinayna ilaahay marka annaga idinkaba ha idin dembi dhaaf saas ayuu odhanaya wuxuu markaa sheekhu yihi wayaqraw wuu akrinayaa yani wixii u fududaada ee qur'aana ayuu akriyaya wayadcu markaa waana ducaynaya yani waana taynu tilmaanay wax badan oo fuqahadu ay yidhaahdaan waa la sunneeyey in macnaheedu ay tahay un markay wax qiyaaseen waa wax iska wanaagsan ee bimacnaa maaha waa sunnihii rasuulka oo rasuulka ayaa sameeyey macnaha ujeeddadu maaha ayagu waxay leeyihiin ducada yacni waxaa ajiibitaankeeda loogu rajo badan yahay qur-aanka marka la akriyo dabadeed markaa qofku inuu waxooga qur-aan iska akhristo dabeetana uu amwaadi u duceeyo ayaa iyadu fiican oo sawaabkana dee dadkan xaadiriinta bale maydkina ka xaadirin oo kale ayuunbuu la mid yahay oo meeshaa inuu isna wax ka helo ayaa la rajaynayaa bay leeyihiin laakiin bal inuu gaadhayo qur-aankaa la akriyaya iyo inaanu gaadhaynin iyadaa xagga dambe ayaynu insha allahu tacaala kaga hadli doonaa waxaanaynu tilmaamaynaa imaamu shaafici in aanu qabin qur'aanka qof dhintay loo akriya inuu gaadhayo imaamu shaafici ma qabo laakiin a'immada kale iyo bacda asxaabi way qabaan wayaxrumu waxaaraana naqlulmayiti maydka in la rara ilaa beledin aakhara beled kale in loo raro ayaa xaaraana wa qiila waxaa la yuhura waa la karahaysaa ilaa an yakuuna biqurbi maka maka yacni dhawaanshaheeda in loo rarayo mooyaane aw ilmadiinati ama aw ilbayt lmuqadas ama bayt lmuqadas bayt lmaqdis nasa calayhi sidaas ayuu caddeeyey imaamu shaafici waxa uu leeyahay sheekhu waxaanana meydkii in la raro inta aan la aasin in meeshii uu ku dhintay laga raro meel kale loo qaadaa iyada waa karaahiyo maxaa yeelay dee aaskiisii la yidhi dedejiye ayay dib dhigaysaa waxaana laga yaabaa dee xurmadiisii inay wax ku timaaddo oo dhibaata ay intaa la qaadayo dhulkaa la kala geynayo inay ku timaadana waa la arkaa sidaa darteed ayaa loo diiday qiil baa isagu wuxuu leeyahay may waa karaahiyo maxaa ilahay xaaraannimada dee wax daliilo looma hayo buuli allaahumma in dee loo rarayo oo meeshaa la geynayaa ay tahay maka agteeda kitaabu zakaati waxa uu intaa sheekhu inooga soo baxay axkaamtii ay lahayd salaadu oo ahayd ruknigii labaad shahaadada kadib halkana waxaa inooga gelayaa zakadii oo ah ruknigii saddexaad marka zakaa xagga luqada carbeed marka laga hadlayo dhowr arrimood ayaa lagu idlaaqaa mumuwi iyo kordhid waa la yidhaahdaa barakana waa lagu magacaabaa khayr batay oo kordhayna waa lagu magacaabaa sina waxaa la yidhaha zaka zarcu zarci waa dheeraaday oo waa baxay wa zakati nafaqa bimacnaa way barakowday weeyaan taasina wa fulaanin zaakin hebel waa miduu khayrkiisu fara badan yahay tadhiir iyo daahirinna waa lagu magacaabaa ilaahay baa yihi qad aflaxa man zakkaaha waxaa liibaanay qofka nafdiisa daahiriyey ee quryaalkii iyo xumaanihii ka daahiriyey ammaanna waa lagu magacaabaa falaa tuzakuu anfusakum nafihiinna ha ammaanina baa la yidhi sharci ahaan waxaa la yidhahdaa waa magac uu leeyahay qadar go-an oo laga qaadayo maal gaar ah oo loo iilayo dad gaar ah shuruudo gaarana loo eegayo waa magac uu leeyahay qadar iyo ini ismun liqadrin makhsuusin min maalin waa magacuu leeyahay qadar gaar aho maalin weliba maal makhsuusa oo gaar aho isaguna shuruud leh ayaa laga qaadayaa waxaana loo iilayaa dad gaar ah oo cid walba lama siiyo shuruudo gaara ayaana loo eegaya marka waxaa maalkaa qadarkaa la bixinayo waxaa zake markaa loogu magacaabay maalka ayaa ku kordhaya oo barakada bixinteeda ku jirta iyo ducada qofka la siinaya ayaa ilaahay maalkii ku kordhinaya qofkii bixiyey ayay dembigii ka saaraysaayoo xaggaana daahirida ayay uga noqonaysaa waa ammaanaysaayoo markay uga markhaati kacdo inuu iimaankiisu yahay mid saxiixa xaggaana way ka ammaanaysaa ilaahay aayado qur'aana oo fara badan ayuu zakada ku faray uu leeyahay zakada bixiya rasuulkiisa moxameda sala alla alay slm khud min amwaalihim sadaqa ka qaad buu yidhi maalkooda sadaqo axaadiid fara badanna waa ku soo aroortay rasuulku sala allahu alay wasalam markuu ka hadlayay tiirarka ay islaamnimadu leedahay bunaya alislaamu calaa khamsin islaamnimada shan ayaa lagu dhisay buuri markuu tilmaamay ilaahay qiritaankiisa iyo salaada waxa uu ka saddexaad ka dhigay sekada bixinteeda waa arkaanta islaamka ka saddexaad ama mid ka mid a qofka markaa diidaana waa gaaloobayaa kii diida bixinteedana waa lagula dagaalamayaa qasabna waa lagaga qaadayaa sidii abubakar asidiiq uu sameeyey yani waxaad moodaa maanta maamulada jira halkii sekada inay cashuuri u gashay oo cashuurta iyada kala diida lagula dagaalamo oo lagu qasbo sekadii inaan cid hadal haysaaba aanay jirin sekada ayay ahayd tii dadka xoogga lagaga qaadayo ee cidda diidana lagula dagaalamayay culimada muslimiintuna way ku ijmaacsan yihiin oo way ku kulansan yihiin ka waxyaalaha ay ka waajibtaana waa dhowr nooc nicmoolayda ayaa ka mida waa geela adhiga iyo lo-da waxyaalaha mucasharaadka la yidhaahdo ee cusurka laga bixiyo ee quudkaah ee la kaydaysto lacagaha ayaa iyaguna ka mida tijaarada iyo zakaatulfitriga inoo iman doonta markaa wuxuu inoogu soo horraysiinayaa tii nicmoolayda baabu zakaati alxayawaani xayawaanka sakadiisii ayuu u baab yahay innamaa tajibu waxay ka waajibaysaa sakadii minhu xayawaanka xaggiisa fi nicami nicmoolayda wa hiya iyado alibilu geela weeye walbaqaru looda walghanamu iyo adhiga lal khaylu maya iyaga fardihii waraqiiqu iyo addoommadii waalmutawallidu iyo kii ka dhashay min khanamin adhi iyo wadibaa'in garanuug kii ka dhashay isna maya waxau leeyahay sheekhu waxay ka waajibtaa uun sakadu xayawaankaa sheekhu inoo baabaystay noolahaa uu inoo baabaystay xaggiisa waxay sakadu ka waajibtaa oo keliya nicmoolayda oo naskuna nicmoolaydaas ayuunbuu ku soo arooray ijmaaca culimaduna kaas ayuunbuu ku guntamay nicam haddaba waxa weeye waa geela adhiga iyo lo-da weliba insigaa ee bimacnaa aan dhaqanno ee aynu haysanno weeye markaa nicam ayaa lagu magacaabay nacam macnaha waxa badan nicmada ilaahay uu u geliyey khalqigiisa ayaa fara badan caanaa laga helayaa hargaa laga helayaa dhogor baa laga helaya waxyaalo fara badan ayaa laga helayaa saa darteeda ayaa nicmoley loogu magacaabo ayaga fardaha iyo addoommada macaanahum ayagoo maal ah xayawaanna ah ayaan lagu lahayn ziko laysa cala almuslimi fii cabdihi walaa farasihi sadaqatun haddii saxiixayn wuxuu ku saaray inaanu qofka muslimka guudkiisa ahayn xagga addoonkiisa iyo faraskiisa sadaqo inaan lagaga lahayn oo aan zaka kaga waajibin waxay yidhahdaan haddii aan tijaaro aan loo wadanin oo laga tijaaraynaynin waxaa kaloo iyadana aan zaka aan lagaga lahayn kii ka dhashay adhi iyo garanuug diba jamcu dabyin waa garanuugtii iyo waxaas markaa la midkaa yacni waxaana lamid mid kastoo ka dhashay shay markaa zekele iyo keyrkii asalku waa cadamu lwujuub walaa shay-a shay ma ahaanin fi libili geelii xataa tabluqa khamsan ilaa ay shan ka gaadho fa fiihaa waxaaday shaatun neef adhiya wa fii cashrina shaataani laba neef oo adhi ahaaday waa khamsa casharata shan iyo tobankiina halaathun saddex ayaa ahaaday wa cishriina labaatankiina arbacun afar ayaa ahaaday wa khamsin wa cishriina shan iyo labaatankiina bintu mukhaadin inaho yowray ayaa ahaatay qaalin wa sittin wa halaahiina lix iyo soddonkiina bintu labuunin inaho yacanaley ayaa ahaatay wa sittin wa arbaciina lix iyo afartankiina xiqatun mid oo afar jira ama saddex jira sanadkii afreedna guda gashay oo abaahootay wa ixdaa wa sittiina koob iyo lixdankiina jalacatun mid ilka jerisay ayaa ahaatay wa sittin wa sabciina lix iyo toddobaatankiina bintaa labuunin laba ilmaho yacanaley ayaa ahaaday wa ixdaa wa tisciina koob iyo sagaaشhankiina xiqataani laba xiqo ayaa ahaaday laba yacni abaahooday wa miatin waxdaa wa cishriina boqol iyo koob iyo labaatankiina halaau banaati labunin saddex ilmoo yacanalay baaday uma fii kulli arbaciina afartankii la arka bintu labunin ba ahaatay kulli khamsiina kontonkii la arkana xiqatun xiqa ayay ahaatay waxa uu leeyahay sheekhu eliya ayuu inoogu soo horraysiiyey wuxuu ihi shay maaha nin geela zakaahi ilaa intuu ka gaadhayo shan marka uu shan gaadho ayaa waxa ka waajibaysa neef adhi ah shantaa wixii ka hooseeya zake laguma lahaa rasuulkuna sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi shan tuldood wixii ka hooseeya oo geela sadaqo laguma lahaa haddaba neef adhiya ayaa laga waajibiyey dee sidii asalka ama qaacidadu ay ahaydna way weydaarsan tahay oo waxay dee jinsi walba jinsigiisa un zekada in laga bixiyo oo halkii ay ahayd dee in neef geela la bixiyo ayaa neef adhiya la yidhi ha laga bixiyo dee dadka maaliga maalikiinta dadka xoolaha leh iyo dadkan fuqarada ah ee baahan ayaa labadaba shareecadu ay u dhimrinaysaa macnaha ay u fudaydinaysaa maxaa yidhaha haddii la yaadee shantii neef geelaha laga bixiyo qofkii maaliga ahaa ee xoolaha lahaa ayay ku adkaanaysaa haddii la yidhaahdo maya awr barhkii awr qeyb ka mida hala bixiyana isagana dhibaatay u tahay fuqaradiina dhibaata ayay u tahay iska lulan kari maayaan oo dhibaata halkaana ka imaanaya saa darteed ayaa labadii qoloba loo fudaydiyo adhi ilaahay ugu dhexdhexaadi tobankii laba neefo adhi ayay ahaaday shan iyo tobankiina saddex neefo adhiya labaatankiina afar neef shan iyo labaatan marka ay gaadho ayaa adhigii laga tegayaa oo geel la bixinaya shan iyo labaatankii bintu makhaad waa nirig eelo weyna bimacnaa ay hooyadeed sanadkan ay rintay waa laba jir un weeyaan macnaa sanadkii labaad guda gashay bintu makhaad macnaa hooyadeed ee ay uur leedahay oy dhalayso oo sanadkan ay rintay ama dhinac kale haddii la yidhaahna dee markaa sanadkaa markay haju rimayso dee kaa hore eelo weyn baa la yidhahdaa sittin wa halaatiina bintu labunin lix iyo soddon marka ay gaadhana waxa weeye bintu labun waa dee taa laba jirsatay ee sanadkii saddexaadna guda gashay labuun hooyadeed baa sanadkaa dhalaysa oo saasaa laleeyahy tii marka hooyadeed ay caana lahayd lix iyo afartanna xiqa ayaa iyadana weli waa taa seexna afarna guda gashay ee mudatay bimacnaa awrku inuu abaahiyo koob iyo lixdanna jadaacataa ilkahii hore riday ayaa iyadana intaana ka baxaysa markay gaadho lix iyo toddobaatanna laba qaalmood oo saddex jirsaday labana dhamaysa sanadkii saddexaadna gudagalo hooyadooda ay sanadkan dhalayso ayaa laga bixinaya koob iyo sagaashanna laba xiqo laba afar jiro ah oo yacni awrkii inuu abaahiyo mutibacna abaahooday ayaa laga bixinaya boqol iyo koob iyo labaatanna waa saddex qaalmood oo saddex jiro ah bimacnaa ay hooyinkood sanadkan ay dhalayaan sidaas ayaa dabeedna lagu wadayaa boqol iyo koob iyo labaatan markay intaa kasii gudubto ee lagu daro sagaal iyo toban sagaal iyo toban marka lagu daro ayay waxay gaadhaysaa boqol iyo afartan markaas ayaa fii kulli arbaciina bintu labuun wa fii kulli khamsiina xiqa markaasay imanaysaa marka sagaal iyo toban lagu daro boqol iyo koob iyo labaatanka ayay boqol iyo afartan noqonaysaa laba kontonaad iyo afartan bay markaa noqonaysaa sidaas waxaa u tilmaamay oo kitaabku matnigiisa ugu tilmaamay xadiidkii bukhaari ee ababakar ayaa fariidadaa sidaa u tilmaamay haddaba bintulmakhaadkii iyagu balda-ahoodii inoo sheegayaa wuxuu ihi sheekhu wabintulmukhaadi wabintulmakhaadi lahaa sanatun waa mid sanad jirtay sanadkii labaadna guda gashay sanad ayay dhamaysay sanadkii labaadna waa guda gashay binta makhaad baa lagu magacaabay maxaa yeelay waxay leeyihiin hooyadeed baa sanad markii laga joogay dhalashadeedii ayaa waxa u dhawaaday inay mar labaad ay rinto oo dabeedna ay min almakhaad min alxawaamil ay ka mid noqoto labuun taa bintulabuunaduna sanataani waxa u sugnaaday laba sano sanadkii saddexaadna way gashay labana way soo kii saddexaad inay gelaysay ayadana hooyadeed ayaa u dhowaatay inay dhasho oo dabeedna ay caano yeelato walxiqa xiqadiina halaathun saddex ayaa u dhammaaday ka afraadna way guda gashay waxay mudatay in la fuulo oo wax lagu qaato in awlku abaahiyana way mudato way gaadhay waljadaacatu jadaacadiina arbacun lahaa arbacun afar ayaa u sugnaaday kii shanaadna waa guda gashay iyadana jadaca ayaa lagu maay liannaha ajdacat muqadama asnaaniha ay asqadathu bimacnaa ilkihii intaa hore ayay riday shaatu neefkii ari ahaana jadacatu da'nin waa ido tooday ilka jebisay lahaa waxaa u sugnaaday sanatun sano wa qiila waxaa lisittati ashurin baa u sugnaaday ow haniyatu maczin amaa ri macizin ri tooda lasoo ilka baxday lahaa sanataani laba sano ayaa u sugnaaday wa qiila waxaa la yidhi sanatun maya sano ayaa u sugnaatay wal asaxu na waxa weeye annahu isaga mukhayarun baynahumaa in labadoodaa la doorgelinayo wuxuu leeyahay sheekhu neefka ariga macnaha neefkii ari ahaayee shan iyo labaatan wixii ka hooseeye ka waajibayey waa jadacatu da'nin waa ido midooda ilka jebisay ee bimacnaa sanad jirtay lil baa wuxuu le me waata lix bilood jirtay ama waxaa la bixinayaa haniyatu macizin maczin ama macizin yacni ri riyaha tooda lasoo ilka baxday waata laba sano jirtay lil baa wuxuu leeyahay mee waata hal sano jirtay asaxna waxa weeye inuu u door qaadanayo ninkii maaliga ahaa inuu jadacayo jadacatu da'nin iyo haniyatu maczin midkuu bixinayo isaga ayaa u door leh walaa yatacayanu ma waajibayo ghaalibu ghanamil beledi beledka arigiisa ka ugu qaalisan ma waajibayo wa annahu walaa saxu annahu yujzi waa gudayaa addakaru kii laba wakadaa waxaa kuula mida baciiru zakaati zakada neefgeedi geelahaana waa kuula mid oo wuxuu ka gudayaa can duuni khamsin wa cishriina koob iyo shan iyo labaatan wixii ka hooseeyey ayuu ka gudayaa waxau ihi sheekhu ma caynoobayo beledka ariga ugu qaalibsan in la bixiyaa ma waajibayo maxaa yeelay fa fii kulli khamsin shaatun buu yidhi shaatada iyo neefka arigana dee lax iyo riba waa la yidhaahdaa laakiin ari beled kale leeyahay ayuun baan loo guuraynin dee inay isku markaa qiimo yihiin amaba inuu markaa de kasii khayr badan yahay mooyaane ba yidhahay taanigu wuxuu leeyahay waxaa caynoobaya ariga beledka ka ugu qaalibsan ayaa caynoobaya waajibaya sidii qutulbeledka ka ugu qaalibsaniba kafaarada iyo meelo kaleba uu waajibayay asax waxa weeyaan buuri inuu gudayo kii labaa kii labaa oo ama wan ama orgi in la bixin karo weeyaan maxaa yeelay shaato ayaa magaceedii uu ku dhawoobaya bay leeyiin waa la odhan karaa neef adhiga taaniga wuxuu leeyahay asaxa ka soo horjeeda ma gudayo maxaa yeelay dee ujeeddadu waxay ahayd ta- dhadigayun baa loo jeedo dee caana iyo tafiriya baa laga helay qowl saddexaad baa jiro wuxuu leeyahay geeli haddii uu wada lab yahay dee ha guda kii laba ha laga bixiyo laakiin haddii uu dhadigna ku dhex jiro yaan la aqbalay sidaasi leega asax waxa ayana inuu gudayo zakada neefgeedii neefkii zakada neefkii geel ahaaye zakadu inuu shan iyo labaatan wixii ka hooseeyey uu ka gudayo baciiru zakaa horta baciir yacni waxaynu inagu inta badan u naqaanaa awrka laakiin waxay dhahaan culimmada luqadu baciir waa sida insaan oo kale uu lab iyo dhadigba ugu dhaco ayaa baciir hal iyo awrba ugu dhacayaa waxa awrku uu gaar u leeyahay jamal hashuna waxay gaar u leedahay naaqa laakiin baciir labadoodaba wuu ka wada dhexeeyaa marka baciiru zakaa waxaa looga jeedaa uun waa neefkii geel ahaa ee zakada lagu bixinayey ee masalan shan iyo labaatan iyo waxa kasii dambeeye lagu bixinayey waa lagu bixin karaa shan iyo labaatan wixii ka hooseeya macnaha saas uga jeedaa waa gudayaa baciiru zakaa zakada neefgeedii neefkii geel ahaaye zakada lagu bixin jiray ee bintulmukhaadadii iyo bintulabuunkii iyo xiqadii iyo jadacadii iyo ahaa neefkaa geelahe zakada ee lagu bixin jiray wuxuu ka gudayaa can duuni khamsin wa cishriin shan iyo labaatan wixii ka hooseyna waa ka gudi karaa oo macnaha bintulmukhaadadii shan baa laga bixin karaa tobanna waa laga bixin karaa bintulmukhaado bintulabuun baa labaatan laga bixin karaa xiqaa laga bixin karaa toban macnaha saas ayuu ujeedaa baciir wuxuu zakada ugu idaafeeyeenaa waxa weeye inay unsihii bintulmukhaadada ahayd iyo wixii kasii sarreeyey tahay ayuu macnaa inoogu faa'iideynayaa walow yaanu xataa qiimo shaataaba yacni neef adhiyaba qiimihiisa yaanu ahaanine ee waa la bixin karaa waa gudayaa maxaa yeelay dee mar hadduu shan iyo labaatanba lagu bixin karayey oo shan iyo labaatan uu zake neefkani u noqonayey dee toban iyo shanna waa u noqon karaa ile tiradii badnayd ba zake u noqdee tii yaraydna waa u noqon karaa markaase waxay yidhaahdeen haddana neefka geelahee shanta laga bixiya dhammaantii ma faral ayuu wada noqonaya mise ma wada noqonayo ha waa wada noqonaya iyo ma wada noqonayo ba way yidhaahdeen in cadima hadduu waayo haddaba binta almakhaade hadduu waayo fa ibnu labunin ibnu labuun ayaa waajibaya waalmaciibatu maciibadii ka macduumatin tii la waayey ayuunbay la mid tahay walaa yukallafu kariima mid wanaagsanna lagu kallifi maayo laakiin tamnucu waa diidaysaa ibna labunin way diidaysaa fil asaxi asax haddaan qabano wa yukhadu waa la qaadayaa alxiqu can binti mukhaadin baa laga qaadayaa laa labunin fil asaxi asax haddaan qabano labuun laakiin laga qaadi maayo waxau leeyahay sheekhu haddii bintulmakhaad ay ku waajibtay oo bimacnaa waa maxay shan iyo labaatan ee fogelha bintulmakhaad baa laga rabay waa waay milkigiisaba kuma jirto fa ibnu labuun ibnu labuun ayaa laga qaadayaa qaalin hadda saddex jirsaday ayaa laga qaadayaa haba ka qiimo yaraadeen riwaayaadka qaar ayaa waxay tilmaameen abu daawuud uu leeyahay haddii aan bintulmakhaad jirin fa ibnu labuunin dakar ibnu labuun lab ayaa qofka laga qaadaya ta maciibada bintumakhaadada maciibada ah ee ceebta leh ceebaysan waxay la mid tahay ka macduumatin mid oo aan lahaynin oo aan jirin oon xerada ku jirin ayay la mid tahay oo masalan haddii uu bintu makhaado maciibaahoo ceebaysan haddii uu hayo oo ceeb leh qiimaheedii iyo qadarkeediiba wax yeelaysa hadday xerada ugu jirto waajibkiisuna bintumakhaad u ahaa ka macduuma midaan jirin inta laga soo qaada ayaa waxaa laga qaadayaa ibnulabunkii laguna kalifi maayo inuu bixiyo qofkii binta mukhaadin kariima binta mukhaado aada u wanaagsan haddii geeliisu iska wada liito laga qaadi maayo haddii geeliisi masalan geel weyda u yahay rasuulku sal la sl mucaad wuxuu uhi iyaaka wa karaa'ima amwaalihim waxaad adiga iyo baan idiin kala digaya maalkooda kuwa ugu sarreeya haddii laakiin geeliisu aanu kalaba dhicin dee taa wanaagsan ubaa laga qaadaya ilay takliifi taa kuma jirta markaas waa wuxuu hayey una laakiin wuxuu yidhi waad diidaysaa taa kariimada ah ee uu hayaa ibna labuni fil asaxi asxadaa qabna ibnu labunkii waa diidaysaa bimacnaa maxaynu nidhi haddii bintu labu bintu makhaado maciibe ahi ay jirto ka macduuma baa laga soo qaadaya midaan jirin oo ibnu labuun baa laga qaadaya laakiin maanta haddii uu binto makhaado hayo aada u fiican oo heer sarraysa looma ogola ibnu labuun in laga qaado ee waxaa laga qaadayaa un ayadaa kelimada ahi oo wanaagsan maxaa yeele binto makhaad mujiye aya dee maalkiisii laga helay markaa fila saxi buu ina yidhi qowlka asaxa ka soo horjeedaan wuxuu leeyahay ibnu labuunka in la qaado ayaa banaan maxaa yeelay dee taa kariimada in la qaado waa tii laga digay ka macduuma un bay iyana noqonaysaa buu leeyahay waxaa la qaadaya alxiqu isaga qalinkii ayaa la qaadayaa xiqiga ahaa ee sanadka afraad guda galay can binti makhaadin bintu makhaad ayaa laga qaadaya xaggeeda haddii masalan bintu makhaad ay ku waajibto oo uu waayo qaalinkaa waa laga qaadayaa afar jirsanaya laakiin can labunin can binti labunin bintu labuna haddii ay ku waajibtay xiqigaasi isaga kama gudayo fil asaxi asax haddaan qabano low ittafaqa hadday iswaafaqaan fardaani laba faral ayaa iswaafaqay wadalika mithaal ka mi-atay baciirin waabaa laba boqol oo neef oo geela falmadhabu madhab waxa weeye laa yatacayanu inaanu waajibayna arbacu xiqaaqin afar xiqo bale waxa waajibaya huna iyaga ow ama khamsu banaati labuunin ama shan bintu labuuno ee fain wajada bimaalihi hadduu axaduhumaa ka helo akhada waa qaadayaa ninkii markaa zakada bixinayay wa ilaa haddii kaloona midna ka helin falahu waxa u sugnaaday maaligii taxsiilu maa shaa kuu doonay inuu ka helo wa qiila waxaa la yeji waxwaaja alaqbatu ka u dheefda badan lilfuqaraai fuqarada ka u dheefda badan ayuu bixinaya ee wain wajadahumaa haddii uu labadiiba helo fasaxiixu saxiix waxaa weeye tacayunul akbati kaa dheefda badani inuu waajibayo walaa yujziu gayruhu kayrkiina gudi maayo in dallasa haddii uu qariyo ninkaa maaligii aw qasara ama uu gabood falo asaaci kaa qaadayay sekada uu ordayay wa ilaa haddii kale fa yujzi waa gudayaa wal asaxu asaxna waxa weeye wujuubu qadri tafaawuti kala tagaa qadarkiisu inuu waajibayo wayajuusu waxaa bana banaan ikhraajuhu daraahima dirhamiye inuu bixiyo wa qiila waxaa la yatacayanu waxaa waajibaya taxsiilu shiqsin qayb inuu kusoo xasiliyo bihi qadarkaa tafaawutka waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay iswaafaqaan laba faral oo laba shayba laba laba laba da-oodba laga kala bixin karo laba faral iyo iswaafaqo laba da-oodba waa laga bixin karaa waa maxay waa laba boqol oo neef oo geela dee afar xiqo ama shan bintu labuuno weeyaan maxaa yeelay dee labada boqol ama waa afar kontonaad ama waa shan afartanaad waa labadan mid uun yani labadaasay noqonaysaa ama waxaa laga dhigayaa afar kontonaad ama shan afartanaad xadiidna isna waa ku soo arooray oo rasuulku yidhi markay geelu laba boqol ay noqdaan afar xiqo ama shan mintu labuno ayay ahaatay labada do-ood kolba ka aad hesha ayaad qaadaysaa marka wuxuu leeyahay madhab waxa weeye inaan afar xiqo aanay waajibaynin ee ama ayaga ama shan bintulabuno mid ahaantooda ayaa waajibaya marka waxaana laga eegiyo bal xagga helidda iyo inuu hayo iyo inaanu hayn labadooduba inu hayo in labadoodua inuu midkood hayo ayaa laga eegaya haddaba wuxuu yidhi haddii uu ka helo maalkiisa mid ahaantood isaga oo dhan oo gudaya akhada kaas ayuu ka qaadayaa walow habal ahaada ka aan lahaynini yacni kii dheefta badnaaba ha ahaadee kii dheefta badnaaba ka aan lahayn ha ahaadee kaa uu hayo ayuunbuu bixinaya laga qaadaya wa ilaa haddii kale oo aanu midnaba haynin falow taxsiilu maa shaa kuu doono inuu soo xasiliyo ayaa ayuu leeyahay oo ama inuu afar xiqo keeno ama shan bintu labuno qiil baa wuxuu leeyahay maya waxa waajiya alaqbad lilfuqaraa taxsiilu alaqbadi lilfuqaraa fuqarada yacni kaw dheefda badan ha la eego fuqaradii marka la eego xaaladooda ma shan tanaa u roon mise afar tanaa u roon ha la yidhaahdo oo kii u roon ninka ha la yidhaahdo ken hayla sinaanshahooda dee ay la-aanta ku siman yihiin waa helitaanka si ugu sinaayeen oo kale un marka labadoodaba la hayana waxa waajib ahaa in ka la bixiyo anfaca badan markaan lahayna kii anfaca badan ha loo doon ayuu markaa qowlkaasi leeyahay haddaba hadduu labadoodiiba hayo maalkiisa shantii iyo afartiiba waa ku jiraan mid walibana waa gudayaa wuxuu leeyahay fa saxiix qowlka saxiixi waxa weeye tacayunal akbati inuu ka dheefda badan waajibayo maxaa yidhi alla ayaa yidhi walaa tayamamu alkhabiisa minhu tunfiquun ha u qastiina ka liita idinkoo bixinayo oo idaan idinkuba qaadateen indhaho isku qabateen mooyaane maxaa yeele waxay leeyihiin dee mid la arkaa waa faradkiisii hadduu keliyoobi lahaa dekaduna waxay ku dhisan tahay dee eegma dadka mustaxiqiinta ee mutay la eegayo markaa kaa u anfaca badan ayuunbaa loo soo xasilinaya ayaa la siinaya mana gudayo mar haddaynu idhi sidaas weeye taanigu wuxuu leeyahay waxaa kaaan dheefda badnayn ayaa la bixinayaa haddii markaa masalan qof maxjuur caleyhi ayoo laga bixinayo marka haddaba maxaynu nihi fasaxiixu tacyiino aqbadi soo maaha wuxuu leeyahay qowlkaa inoo ku soconne ma gudayo keyrkii masalan waxaa la yidhi shanta bintulabuuno ayaa u dheef badan markaasuu afartii xiqo bixiyey ma gudayaan markaa waa se goorma marka aanay gudaynini waa haddii kan dhiibayey uu isagu tadliis iyo qarin sameeyo oo kii dheefda badnaa u qariya ama saacigii qaadayay zekada uu isagu gabood falo oo isagoo og uu kii aan dheefta badnayn qaado ama isagoon eegeegin uu iska qaado marka waxaa ku waajibay qofkii bixinayeyna inuu kii dheefta badnaa bixiyo saacigina wuxuu qaaday uu soo celiyo wa ilaa haddii kale oonu ninkan maaligiina wax tadliisiya qarina samaynin saaciguna aanu gabood falin fa yuji-u waa gudaya markaa maxaa yeele soo celintaa dee mashaqa ayaa ku jirta laakiin sidaana lagaga hadhi maayo asax waxa weeye in qadarka u dhaxeeya kan la bixiyey iyo ka u dheefda badan fuqarada qadarkii u dhaxeeyey ee qiimaha inuu markaas waajibayo weeye maxaa yeelay waxay leeyihin dee faradkii lagu lahaa oo dhammaystiran muu bixinin nusqaantiisii waa in la kabaa markaa waa haddii nafcigaa la sheegaya oo ziyaado iyo dheeraad qiimaha ku leeyahy haddii kale waxba ma waajiban wax qiimaha aanu ku lahayn taanigu wuxuu le ma waajibayo haddaba maxaa la samaynaya wuxuu leey waxaa waajiba in daraahim lagu bixiyo masalan xiqaaqihii afartii xiqo ayaa waxaa la yidhi qiimahoodii waa afar boqol banaatilabuunkiina waxaa la yidhi waa afar boqol iyo konton markaasaa xiqooyinkii ayuu bixiyey dee waxa udhexeeya waa konton konton ayuu markaa bixinayaa waalkuu ina leeyahay ikhraaju daraahima inuu ku bixiyo ayuu leeyahy waqiila yatacayanu taxsiilu shiksin bihi qayb in lagu soo xasiliyo ayaa waajibaya oo kontonkaa in lagu soo xasiliyo bintulabuuno qayb ka mid a bintulabuuno qayb ka mid a masalan maxay noqonaysaa bintulabuunadii markay shantii bintulabuuna markay yihiin afar boqol iyo kontonka sagaashan bay noqonaysaa markaa bintulabuunada qiimaheedii bintolabuunada markay qiimaheedii ay sagaashan yahay konton markaa ha ka bixiyo bintulabuuno ayay leeyihiin markaa bintulabuunadii oo loo qaybiyey sagaal shanteed buu markaas bixiyey afarteedii kalena dee ma laha iyagu markaa fuqaradii ma yeelanayaan maxaa yeelay dee zakada in jinsigii waajibkaha waxaan ahayn loo leexdaa waa mumtanic bay leeyihiin oo lama ogola waman qofka laazimahu uu ku waajiba bintu mukhaadin oo facadimahaa waaya wa cindahu agtiisana ay tahay bintu labuunin bintu labuuno dafacahaa waa dhiibaya waakhada shaatayni laba neef adhi u qaadanaya wa cindahu an lazimahu bintu makhaadin qofka ay ku waajibta bintu makhaado facadimahaa ee waaya walxaal cindahu agtiisana bintu labuunin ay tahay dafacahaa wuu dhiibayaa wa akhada shaatayni laba neef adhi u qaadanaya ow cishriina dirhaman ama labaatan dirham ow bintu labuunin baa ku waajibtay facadimahaa markaasuu waayey dafaca binta makhaadin buu dhiibayaa maca shaatayni ow cishriina dirhaman isagoo raacinaya ow xiqatan ayuu dhiibayaa wa akhada shaatayni waxaan u qaadanayaa laba neef adhi ow cishriina dirhaman ama labaatan dirham waxa uu leeyahay sheekhu qofkii ay ku waajibto masalan da-geela agtiisana aanay da-dii laga doonaya aanay ahayn wuxuu leeyahay inuu derajo kor u koro oo dabeetanaad jubraan iyo kab u qaato ama inuu hoos derajo u dego oo isagu jubraan iyo kab u raaciyo tusaale taa isagu sheekhu inooga bixinaya wuxu uhi qofka binta makhaad ayaa lagu lahaa markaasuu binta makhaadadii waayey laakiin wuxuu hayaa bintu labuuna oo ah da-dii yacni qadarkii ka sarreeyey bimacnaa geelihiisii waa shan iyo labaatan waxa lagu lahaa binta makhaad markaasuu waayey wuxuu se hayaa binta labuun oo lix iyo soddonka kii ka bixi jirtay ahayd dafacaha horta waa dhiibayaa wa akhada shaatayna w cishriina dirhaman ama laba neef oo adhi ayuu qaadanayaa ama labaatan dirham ayuu qaadanaya labadaa mid ahaan ayuu qaadanaya marka waa sucuud waa korid derajo ka sarraysa ayuu koray ow binta labuunin bintu labuunin baa ku waajibtay facadimaha markaasuu waayey dafaca binta makhaadin buu dhiibayaa maca shaatayni wa cishriina dirhaman isagaa kabka samaynaya jibraanka isagaa samaynaymo markaa wuxuu raacinayaa laba neef adhi ama cishriina dirhaman ama xiqa oo intuu kor u koro ayuu xiqa bixinaya wuxuu qaadan laba neef adhi ama cishriina dirhaman ayuu qaadanayaa khiyaaru doorka haddaba fi shaatayni iyo wadaraahimi la kala dooranayaa lidaaficihaa qofka dhiibaya ayay u sugnaatay wa fi sucuudi iyo wanuzuulina lilmaaliki bay u sugnaatay fil asaxi asax haddaan qabanno ilaa an takuuna ibiluhu geeliisu inay tahay maciidatan mid ceebaysan mooyaane waxa uu leeyahay sheekhu waxa u door leh labada neef iyo daraahimta waa tan la yidhi qofkii markuu bintumakhaad laga doonayay ee uu waayey bintulabuunana agtiisa ay tahay waa bixinay waxaan u qaadanayaa laba neef oo adhiga ama labaatan dirham haddii bintulabuuna lagu lahay uu waayena bintama bintamukhaad intuu bixiyo ayuu laba neef oo adhiga raacinaya ama labaatan dirham taa waxa u door leh qofka daafica ah ee dhiibaya ama maaliga ha ahaado maaliga ha ahaado marka uu nusuulka sameeyo ama saaciga ha ahaada ka bixinaya marka uu maaligu sucuudka sameeyo koridda xaggan koridda iyo degiddana hoosu degidda iyo koridegiddana waxa le maaliga filasax haddaan qabano oo mar haddii bintulabuuno lagu lahaa oo aanu haynin inuu bintamakhaad bixiyo iyo inuu xiqo bixiyo isaga ayaa taa u door leh filaa saxi asax haddaan qaban maxaa yeele takfiif ayaa loogu jiday taanigu wuxuu leeyahay ikhtiyaarka saacigaa leh laakiin wuxuu leeyahay inay geeliisu ceebaysan yahay ma oo xanuun iyo wax kale uu ku ceebaysan yahay markaa sucuud ma laha korid markaa inuu sameeyo oo intuu xiqo bixiyo uu dabeetana wax kala qaato iyadoo looma ogola muxuu samaynaya nuzuul iyo markaas inuu wax kala soo raaciyo leanna waajibkiisu waa maciib dee maqsuudka sekaduna waa in loo faa'iideeyo dadka mustaxiqiinta ah ee mutay ee in laga faa'iidaysta maaha le markay xooliba ka bukaan ay ka imtixaaman yihiin intuu neef buu ka bixiya haddana wax kale u qaato macnaha waxay u egtay inuu isagii ka faa'iidaysanayo laakiin hadduu nusuul sameeyo waxba laga neefkan inuu kaba dhinta fuqaradii oo labadani ay faa'iido noqdaan neefee la raacinaya walow waxa u sugnaaday sucuudu darajatayn laba derajo inuu koro waakhdu jubranayni laba kabana uu qaato wa nusuulu darajatayn laba derajo inuu degana waa leeyihi maca jubranayni laba jubraan isagoo raacinaya bishardi tacaduri darajatin deraja inay cudurtooday ayaa la shardiya fil asax asax haddaan qaban wuxuu leeyahay sheekhu wuxuu leeyahay ninkii inuu laba derajo koro oo laba jubraan u qaato masalan bintulabuun ayaa ku waajibtay markaasuu jadaca tegey jadaca ayuu dabeedna bixiyey markaa laba derajo xiqa ayuu markaa ka tego markaa wuxuu tegey jadaca laba jubraanna uu qaato ama inuu laba derajo dego oo uu jubraanayna bixiyo masalan halkii xiqada bedelkeedii ayaa bintulmakhaad ayuu bixiyey oo bintulabuunkii intuu dhaafay ayuu bintulmakhaad bixiyey oo markaa jubraanay uu raaciyo laakiin taasi waxay ku bannaan tahay bishardi tacaduri darajatin qurbaa fii tilka aljihati fi lasax waa in derajadii dhoweyd aanay jirin oo masalan marka bintulabuun lagu leeyahay ee uu bintamakhaad bixin markuu xiqaa lagu lahaayo bintama bintamakhaad bixinay waa inaan bintalabuuna joogin marka bintulabuun lagu lahayo jadacatigiina waa inaan xiqa joogin oo derajadii ku xigtay waa inay maqan tahay ay leeyihiin walaa yajuusu ma bannaana akhdu jubraanin jubraan inuu la qaato raaciyo maca haniyatin mid la soilka baxday maced badela jadacatin iyoo jadaca ka bedela calaa axsani alwajhayn laba waji kooda wanaagsan haddii aan qabano qultu waxaan idhi nawawi haddaanay al asaxu waxa weeye cinda aljumhuuri aljawaasu inuu baneeyo wallahu aclam walaa tujzi'u gudina mayso shaatun iyo wa casharatu daraahimaa ma gudayso wa tujzi'u shaataani wa cishruuna ayaa lijubraanayni u gudaya waxau yihi sheekhu ma bannaana jubraan iyo kab in haniyo intuu haniye bixiyo inuu jubraan qaataa masalan halkii jadaca lagaga lahaa ayaa mid shan jirsatay kii lixaadna gashay ayuu bixinaya halkuu jadaco ka bixin lahaa dabeedna uu qaato jubraanna uu qaatay ilaa way ka da-saraysaaye alaxsan ilwajhayn maxaa yeelay asnaantii iyo dayihii zekada kama mid ahaa waxay leeyiin waxay ka shabahdaan un isagoo binta makhaadi lagu leeyayo neef yar bixiya waxaan sanadna jirin oo ilaa jibraan baan raacinaya asax waxa uu leeyahay nawaawine waxa weeye cinda aljumhuur aljawaaz inay bannaan tahay oo maxaa yeele dee da dheeraadaa jirta buu leeyahy si maraatibta ahayd waa ka sarraysaa sanad marka sidii jadaacadii maca alxiqa waa iska bannaan tahay dee ha- kana dhalan mayso haddii la waayey yacni aanay ku jirin da'dii zekada haddaanay ku jirin asalnimo dee inay ka naa'ib noqoto ma diidayso haddii laakiin masalan uu haniyadaa bixiyo wax jubraanah iyo kabna aanu isagu ka doonaynin ayaa qadcan taa iskuma khilaafsanaa leannu khayr buu kordhiyey un bay leeyihi mana gudayso shaatun wa casharatu daraahima jubraan keliya in laga bixiyo oo masalan halkii jubraanku wuxuu ahaa laba laxaad ama labaatan dirham labadaasun buu kala door lahaa inuu lax iyo toban dirham isku dara lama ogolaa markay jubraan keliya tahay wa tujzi waxa gudaysa shaataani wa cishruuna liljubraanayni labaga jubraan iyo laba kab ayadaa laba laxaad iyo labaatan dirham waa loo bixin karaa maxaa yeelay dee waa laba kaboo midna wuxuu door qaatay un labada laxaad ka kalena wuxuu door qaatay un labaatanka dirham ilain labaduba way u banaanaayeen waana laba kab walaal baqari walaa shay-a fi lbaqari halkii hore geela ayay ku xidhantay lo-dii waxba laguma lahaa xataa tabluga halaaiina soddon intay ka gaadhiso fa fiihaa tabiicun dibi ayaa ahaaday ibnu sanatin oo sanad jiray uma intaa dee fi kuli halaaiina soddonkii la arka tabiicun ba ahaaday wa kuli arbaciina afartankii la arka musinatun midilkaas intoo lahaa sanataan laba sano jirtay waxau leeyahy sheekhu markuu geeri halkaa inooga soo baxay oo adhigina halka inooga galo wuxuu yidhi waxba laguma lahaa lo-dii ee zeka laguma lahaa ilaa intay ka gaadhayso soddon markay soddon gaadha ayaa lagu leeyahay dibi yar tabiic ibnu sana sanad jiray oo sanadkii labaadda gudagalay hooyadii buu daaqa u raacaa bay yidhahdeen mee geeskii iyo dhegtii buu israaciyo o isleekaatay ba way yidhahdeen soddonkii la arkana intaa dabadeed soddonkii la arka tabiic baa laga bixinaya afartankii la arkana musina ayuun baa laga bixinayaa laba jirsato sanadkii saddexaadna guda gashay dee ilkaheedii ayaa sinmay wallahu aclam halkaa inoogu joogo